bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amiin fayda dhugun sidiyaala ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo ee idaacadda warsansin hayta maxkamadda ciidamada qalabwadiye geeka markaleeda magaalada baydhabo ka fuliiday xukun dil ee maamulka degmada beledweyne way bawda sheegay intii la musuq maasuqo raashin gargaare oo lanka targali dadkii saamaytay abaarta oo ka nool gobolka hiiraan wafduu soo gaamiyay wasiirka maaliyadda maamul goboleedka hirshabeelena weybawsagee ka deeray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wadahadalkii indhexeeyay galmudug iyo ahlusunnana weli ma furugna guddiga difaaca baarlamaanka federaalka soomaaliya weybayo gudbiyeena mooshenga faahfaahinan weyba siinku kahayna duqeyn ku dhiidigada maraykankii midooda afrika oo ku hadaleen amniga soomaaliya hay-adda faamiyo weybaa markaleed ku hadalay abaarta ku jarta soomaaliya iyo weliba marina leben oo banaytay hogaanka xisbishee
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
maxkamadda ciidamada qalabka wada ee soomaaliya geeka xukun dile mar kaleed waybaye ka fuliday magaalada baydhabo kaasoo geeka lanjeyside askari ku tarsanaya ciidamada booliiska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waybana usu deegaan ku tirsan degmada buurakaba ee gobolka baay ka dilaya qof shaacabe askarinkii horeyn dili marxuum qaasim cabdiyow xaaji keero wayban uuse dhaawacay lama ciyaal oo uuse dhalay marxuumka dhammadee waa ko dhammay muumin xuseen cabdulaahi heer ilaali ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabkooda ee soomaaliya oo ka dhawaaqow xukunka geeka toddobadii bishii koob iyo tobanaad laba kun lix iyo toban abbaaro sagaalkii subaxnimo waxay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacanku dhiigle deble cali buurow maxamed shan iyo labaatan jir ah inaxaawo cali maxamed ku dhashay buurhakaba ka tirsan ciidanka booliiska gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuum qaasim cabdiyow xaaji keerow dhaawacayna dhaawacna u geystay laba wiil uu dhalay marxuum marxuumka oo lagu kala magacaabo kow cali qaasim cabdiyow iyo cabdulaahi qaasim cabdiyow taariikhdu markay ahayd tobankii bishii tobanaad laba kun lix iyo toban dembigaas oo ka dhacay degmada buurhakaba taariikhdu markay ahayd sideed siddeeddii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay gacanku dhiigle deble cali buurow maxamed dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha afaraad laba kun toddoba-iyo toban waxaa lagu fuliyey gacanku dhiiglaha xukunkii dilka toogashada ahaa shalay ahaydi markii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayle ka toogadii afar qof oo laka eedaya intii ku tirsanayeen shabaab aanasoo laka eedaya intii mas-uulku haayeen qaraxyadii mantaanaga haayeen ee labaatan siyeedkii februari sanadkii hore ku dhiyaena magaalada baydhabo maamulka degmada beledweyne oybayo sheegan antila musuq maasuqa raashin gargaara oo lanka tarigari dadka abaarta saamaytay ee ka nool gobolka hiiraanga bashiir cabdullah ismaan iyo warkan beledweynehanin ku dariya gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde iyo xubno ka tirsan maamulka degmada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in la sabamarsiiyey raashiin gargaar ahaa oo lagu talagalay dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana ay tilmaameen in ay masuqmaasuqeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan waa kan gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde oo arrimaasi ka hadlaya
shaqadii ay laheyd ee degmada beledweyne inay u wareejiyeen reer gobol saas darteed on annaga dadkii reer beledweyne oo xaafadihii iyo ummaddii ku xirneed magaalada aan wax nagala socodsiinin aan waxba ka ogeyn aan aragnay iyadoo la qaybsanayo raashiin gobolka hortiis lagu qaybinayo markaan weydiino nil maxay yihiin waxaan ad qaybinaysaan xalay siddeed saaca la qaybsadaa layidhi boonooyin boonooyinkaas habeen siddeed saac la qaybinayeen annagu war uma hayno shaqadii aan u haynay dadka inaan waqti ku rifalayo oo meeshaas musuq maasuq baasan aska jiro ayaan waa caddaynaynaa dowladda hirshabeellena waxaan u sheegaynaa in arrinkaas mataqaanaa ay tahay arrin inay ka fiirsata oy il gaar ahaad u yeelata in ay tahay oo uu ka hormariya midda ummadda loo qabanayo marka arrinkaas aad baan ugu xumaanay markaan aragnay saaki ayadoo laga laga qaybinayo gobolka hortiisa iyo meelaha maaragtay qaarkood magaalada xaafado ka mid ah xaafadan aan la hadlaynin dadka meelaha oo ku baaba'san aan war u hayno waxaa la siiyey waa naaga jaadley iyo dad ganacsataa waxaa maasuq maasuqay oo hadda maaragtay cadaadarada waxaa samaynayo waa maamulka gobolka sidoo kale waxaa ka hadlay xubno ka tirsan maamulka degmada beledweyne waxaana ay baaq u jeediyeen mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabelle sababtaa dadka dhibaataysan annagaa mas-uulka annagaa og cidda mudan in raashinka la siiyo iyo cidda mudan in aan la siinayn saasay tahay haddana waxba kama ogin haddaan nahay reer degmo shacabka taasaan u sheegaynaa maamul goboleedka hirshabelle ayadana waxaa ugu baaqaa in arrintan ay si deg dega wax uga qabtaan sababtaa dadaa dhimanaayo oo gaajo u dhimanaayo dad baqaara u furan yihiin ganacsato jaar aafay ugu jirta raashinka masaakiinka loogu talagalay annagii mas-uulka ka ahayn shacabka sharafteenina halkaasay ku dhimatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka kooban afar xaafadood iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen cabashooyin kala duwan oo loo jeedinayay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan oo ku aadan qaybinta raashiinka loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan waa markii ugu horraysay oo mas-uuliyiinta degmada beledweyne ay ka hadlaan musuq maasuq lagu sameeyey raashiin loogu talagalay dadku ay abaartu saameysay ee ku nool deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne bashiir cabdullahi cusmaan radio warson beledweyne antenan kubana wararka la xiriira beledweyne dhinaga kalena wafduus hogaamiyayey wasiirka maaliyadda maamul goboleedka hirshabelle iyo weyba usige ka deeray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanga waa kumar kaleed bashiir cabdulaahi ismaan oo faahfaahinta warkan beledweynahan inku daraya magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda maamul goboleedka hirshabelle waxaana lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha gaas khaliifa ee magaalada beledweyne soo dhaweynta wafdiga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ee ka degmada beledweyne qaar ka mid a odayaasha dhaqanka waxaana soo dhaweynta kadib saxaafadda la hadlay wasiirka maaliyadda maamul goboleedka hirshabelle waxaana uu ka warbixiyey ujeedada u yimid magaalada beledweyne
magaalada beledweyne anigoo ah wasiirka maaliyadda hirshabelle shaqooyin isdaba joogaa jiray oo dib lagu maaraynayo xagga canshuuraha mashruucyo aan warnay baa jiray oo bilow horaa jiray oo horaa u nimid marka ujeeddada socdaalkeenu wuxuu yahay inaan arrimihii hore u jirnay aan dabagalno dib oo habeena lagu sameeyo sistem guuniya oo gobollada kale ay hore ugu mareenna inaan hergelinno si canshuuraadka ama dowladda hoose ha noqoto ama wasaaradda maaliyadda ha noqoto inaan dibhaweyn rasmiga lagu sameeyo shaqaalihii la tababaro qowl fiicanna laga u nimid inkastoo abaaro fara badan iska jiraan haddana ayada laftoodi inaan bal ka qayb qaadano oo bal aan fiirino guud ahaan sida xaaladda ay tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo qayb ka ahaa wafdigaa soo gaaray magaalada beledweyne ayaa dhankiisa waxa uu sheegay sida badan xildhibaanadii hadda waxay galeen fasaxii saxda ahaa waxaa la galay fasaxii waxaan u imiday waxaan is yidhi haddii barlamaankii la xiray ama maalmo lasoo joogtaa bal gobolka waxaan qaatay marka go-aanka inuu gobolka imaado oo bal aan arko sida ay u saamaysay abaaraha iyo wixii kala iyo aan ka geysan karin ka geysto kasakowna aan ka diyaariyo bal wixii riboort ah oo aan isleeyahay amay anfac u tahay waxaan xasuustaa aan idin xusuusinaya arrinkana riboort ah oo aan isleeyahay amay anfac u tahay waxaan xasuustaa aan idin xusuusinaya arrinkana gudoomiyaha baarlamaanka mar dalfadiyadii oo nagula dardaarmay markii la xira baarlamaanka inaan layska cararinay oo aan dibadaha iyo la aadin ilmihii iyo meeshay jiraan ama waddankii dhexdiisa aan meelka lagu mashquulinay qof weliba meeshii laga soo doortay constituencygiisii ama gobolkiisii dadkii soo doortay oo u tago uu soo arko uu riboortna ka soo diyaariyo ma aha markii ugu horreysay wafdi ka socda maamul goboleedka hirshabelle ay soo gaaraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdullahi cusmaan raadi warsan beledweyneha wayba shalay ka ekaytay waqtigii la kabalami intii la hagabagabeeyey wadahadalka maamulada galmudug iyo halasune ee gobolada dhexe taasoo garwadanya ku eeta dowladda federaalka soomaaliya sida hore heliisku sahaayi wayba heliiska ka xusanayay muddadan dhexayta tumanka bilan ilaa labaatiyo afarta bilan antiyo dareeran wadahadalada reedan heliisyowka maamulada galmudug iyo halisuune ee gobolada dhexe waybana welin dhine kulamadii lamadan dhane laga dhexaadii lahaaye wararabahaya waybayo sheegahana anti arrintan iyo ku dareer wayde dhinaga ahlu sunna maadaama ahlu sunna la sheegay antiyo fadahaytaa madaxweyne ku-xigeen saraakiil ciidan wasiiro tiro badan iyo arrimo kale wadahadallada weli ma furugna waqtigii lakabalamina dhammaadi maadaama shalay taariikhdii hayti labaati afarta oo yahayti waqtigii lakabalami intii la hagabagabeeyey wadahadallada galmudug iyo halisunnaa doorashada galmudug iyo haddana ku dhamman waqtigii lankatira galay shamberi shaleediyo doorashada madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug iyo lakabalamiinti magaalada cadaadalaka qobada soddonka bilan welina ma muuqata saasaanka eedan doorashada maadaama heli sidii lakafadaa inta laka dhadhexaaday galmudug iyo halisunna weli andhina wayba warar dheeraad ee ku bahaya diyaarado lankasaana dalka la kaleeyey oo xalay duqeyn weyn kujeysadi deegaanka wargaduud ee gobolka gadaweyba duqeyntana la fiirsaday saldhig shabaab yo kaleeyin deegaankaas duqeyntan oo haytay to is higigtay iyo subiinlan ku dheegay deegaanka wargaduud i tuulooyinka hareeraysa waybana duqeynta yaan muuqatay to qaarsoodiya waybaha bahaya warar sheegaha inta duqeyntana la fiirsadayay xubno ku tirsan saraakiil al-shabaab inkastoo weli faahfaahin rasmiya lanku hayna wararka qaar iyo waybayo sheegahana diyaarado dagaalka ee fuliyeen duqeyntan anti la kaleeyay dalka kenya haanasor dheer jeer oo horeen fuliyeen duqeyn nocan oo kale ee guddiga difaaca baarlamaanka federaalka soomaaliya waybayo gudbiyana mooshin waa kuma salaxraagi oo faahfaahinta warkanin haya guddiga difaaca baarlamaanka federaalka iyo walibaya mooshinha ka gudbiyana hanaanka laka dhiso ciidamada qaranka walibana ku horjeedana qaabka lan dhiso ciidamaha wasiirkii hore ee gaashaandhaga haddanuu soo gudoomiyey guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya xuseen arab ciise weliba isu sheegay inti dhisma ciidamada iyo hayni keliya isku dhaf oo la fadaay inti laku muuji qaabka lan dhiso ciidamo goboleed xildhibaan xuseen arab weliba sintaasay ku daray guddiga difaaca baarlamaanka intiiu diidayin welwelba oo hooslanka dhigow aboodi ciidamada hooga dalka soomaaliya guddiga difaaca ayaan gudbiyan muushinkan xiliyoo dareeran dadaala la karfadaay inti laka dhisay ciidamo militari ah oo aana soo noqdan doonaan ciidamada hooga dalka horta waxaa gudbiyey guddiga difaaca ayaa arrintan soo gudbiyey oo gudanaya waajibaadkiisii dastuurka ahaa dastuuriga ahaa taasoo ah wax kasta oo ku shaqale xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada oo aanu in yaroo shakiga ka qabno inaanu anagu ka fadhiisano soona dhex dhigno baarlamaanka arrintaas aanu kaliftay inaanu qoraalkan u gudbino baarlamaanka ku saabsan yahay arrintaad imaka aad sheegtay habka loo maray maxuma in la sameeyo sideed toban kun ha noqoto ama soddon kun intay doonto ha noqotee habka loo marayo taa la sameeyo ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsana ka hadlaynaa saanu qabno ma waafaqsana dariiqan loo maray taas sheegtay arrintan waxay kasoo horjeedaa qodobka boqol iyo soddonaad iyo qodobka konton iyo afar oo labaduba ay qeexayaan madina ay qeexayso in afar baa jira area oo aan aan aan gelin federaal taasoo ah saad og tahay militariga maamulka lacagta arrimaha dibadda jinsiyaha socdaalka dowladda federaalka iyo guddoonka baarlamaanka iyo weliinka hadalna mooshinka iyo ka diidanyiin guddiga difaaca baarlamaanka hanaanka lanka dhisow ciidamada hooga dalka hay-adda qaramada midoobeen qaabilsan dhinaga beero ee fam iyo waybaya markaleedka baaqda inti walaku qobada abaarta ku jarta wadamada nigeria soomaaliya suudaan iyo yemen haana soo saameeytay dadkii dunyada ee ka nool dalalkaasa agaasimaga guud ee haddafaan iyo sheegay abaartantiya saamaytay labaatan milyan oo qof waybana ku digay intii abaarta yeen isbedel macalul eedan wenga saasoo kale agaasimaga guud ee hadda beero farm iyo wayba wasagolo farm kokoboriyay intii ansaxyaan barnaamijyada shaqa iyo miisaaniyadda wallanka qobada dadka abaarta saamaytay dhanka dambe intii agaasimaga guud ee hadda farm iyo gudagii intii kumanaan qof iyo qorkan saariyeen dhimasho oo wajahaase raashin yaro weyn waybaana uusaka baaqay inti la sameey gurmad deg deg e oo wallanka qowadow dadkana aan ka dambayntiina dhugunsidayaal musharaxda midigta dheer ee doorashada madaxtinimo faransiiska marina leben iyo ku-dega hayta xilka hogaamiga xisbiga midigta dheera si ay diiraddan saarata ololasha doorasho ee faransiiska waray siyaasiyadii telefishinyo ka sheegteen anti aan haada doogna toodhinan janjeerasa marina leben iyo weybaya tartan weyn lagala doontee macron yo-ana isku wajaha doonaan wareegga labaad ee doorashada faransiiska oo la qabado doon lama toddobaad gureed ray aruurinta ayaa muujiyay senti macron useeye kanka guulaysada kora wareegga labaad ee doorashada balse leben yeerte guulaysade waana guulaysada doona tallaabadiiyo lebena xelkoonku ku degde iyo dadka qaar ka tilmaameen too kumil gaar ahaan ee warkii isin kula dareertan dhugunsidyaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee beledkan baydhabo surunkan inkaga hamiinamaadan warkanaana shuur ismaaciil axmed eesan la dareer siyaasi maxamed xuseen faaliir biikayna farsameeyay inti warkanka lamid ee reedanku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo